asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo xalay khudbad u jeediyey kenyaanka shacabka muqdisho loogu baaqay inay ku dhiiradaan dagaalka ka dhanka al-shabaaba wararka caalamkana waxaa og weyn dagaal xooggan oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo ka socda khaanyunis ee khaza intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimi isniina taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad ee janaayo ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ku eedeynaya mucaaradka inay halis gelinayaan qorshaha dowladda isagoo ka hadlaya dhambaalkiisa sanadka cusub ayuu madaxweyne ruuto ku eedeeyey mucaaradka inay marin habaabinayaan oo ay wax u dhimayaan gaarsiinta barnaamijyada dadweynaha madaxweyne ayaa hoosta ka xariiqay guulihiisa isagoo muujiyey waxqabad siyaasadeed barnaamijyo mashruuc ah iyo faragelin istaraatiijiyadeed oo lagu talagalay in lagu soo bandhigo ajendaha isbeddelka dhaqaalaha ee bottom up siyaasadda lays hortaagayo in ay xukuumadda lala xisaabtamo waxba kuma jabna ayuu yiri madaxweynaha dalka dor ruuto hadalkiisa sii wata ayaa yiri kenyaanka waxay si cad u muujiyeen sida ay ugu heelan yihiin raadinta fursadaha horumarka dalkani kenya dhinaca kale madaxweyne william ruuto ayaa sheegay in sanadka cusub lasii wadi doono isbedelada caafimaad ee heerarka sare waxuu intaasi ku daray in qof kasta oo kenyaan ah uu heli doono caymis caafimaad iyo daaweynta cudurrada daba dheeraada sida kansarka dhiikarka iyo sokorowga iyada oo aan la takoorin qofna dhanka kale madaxweynaha dalka william ruuto ayaa khudbadiisa ku sheegay in sicir bararka uu hoos u dhacay boqolkiiba lix dhibic sideeda waxa uuna sheegay in koboca dhaqaalaha dalka uu koray boqolkiiba shan dhibic afar taasoo kenya ka dhigaysa dalka labaatan iyo sagaalaad ee ugu dhaqsiyaha badan adduunka ee dhanka kobaca dhaqaalaha dhinaca kale madaxweyne william ruuto ayaa sheegay in saameynta dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha adduunka uu si xun u saameeyey kenya waxa uuna sheegay inay usii dheer tahay dagaalada yurub iyo saameynta aan wanaagsaneyn ee isbeddelka cimilada ee sababay abaartii ugu darneyd ee muddo afartan sano ah dhammaan arrimahani ayaa hoos u dhigay waxqabadkeena dhaqaale taasoo keentay in qiimaha badeecadaha uu kordho ayuu yiri hogaamiya ugu sarreeya ee dalka dhinaca kalena qaar ka mid ah kenyaanka dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey sanadka cusub ee labada kun afar iyo labaatanka iyagoona sheegeen isbeddel dhanka nolosha ah la arki doono waxay rajo ka muujiyeen in sicir bararka dalku hoos u dhici doono
Tunatarajia mwaka mpya maneno yatakuwa mazuri, hatutavuka na yale mabaya yenye ilikuwa 2023.
Hali imekuwa ngumu, lakini matarajio yangu katika mwaka 2024 ni kwamba Mungu anaenda kutupeleka katika viwango vingine.
Matarajio yangu ya mwaka wa 2024 ni ya kwamba utakuwa mwaka ambao una utofauti.
Kazi pia zifunguke, watu wapate kazi kama kawaida, kutembea tembea hivi yaani maisha yasiwe kama magumu kama ilivyokuwa hapo mwanzo, at least yawe na ile kidogo, yawe ya gharama, yani shuke kabisa. Yani natarajia huu mwaka huu uwe na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu 2023 ili kazi haikuwa nzuri vile. Sasa kwa matarajio yangu kufikia saa hii venye umeanza mwaka, natarajia mwaka uwe na mafanikio na kazi itokeze kwa kwa kila mahali kila upande.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhanka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ugu baaqay bulshada caasimadda inay ku dhiiradaan la dagaalanka kooxda al-shabaab waxa uu intaasi ku daray inay qorsheynayaan in la dhiso cisbitaal weyn oo hooyada iyo dhallaanka ah
waxaan rabaa inaan hortiinna aan ka sheego cudurdaar ku saabsan wakhtiga habeenku waa iska yaryahay waa kooban yahay saacaddii la bilaabay ayaa waxay noqotay late time wakhti dambe nagu noqotay mas-uuliyiin badan oo hadalka noogu qoreeday iyo akhyaar fara badan ayay suurogeli weysay oo maaragtay in la wada gaarsiiyo marka waxaan rabaa inaad naga aqbashiin cudurdaarkaasi intaas kadib waa sax waxaan joognaa caawa waa sanad guuro laakiin anugu waxay noo eheeday xafladdani waxay khusaysaa waxqabadkii gobolka banaadir laba kun iyo labaatan iyo saddexdii iyo laba kun iyo labaatan iyo afarta waxa noo qorshaysan ayay aheeday inaan caawa soo bandhigno marka saddex iyo labaatankii wixii la qabtay ayaa la soo bandhigay afar iyo labaatanka waxaa qorshaysanna insha allah ficilan ku muuji doonaa hadal way ka gudbaysaa haddii ilaah yidhaahdo waan kaaga mahad celinaynaa sida aad nooga ajiibteen inaad nagala soo qeyb geshiin oo wakhtigiina aadna siisiin waxaan rabaa wixii dee la qabtay waa la qabtay waajibna saaran oo aan gudanayno ayuu ahaa runtii ma jecli ilaa ammaahno ma jeclayn laakiin hadda waa dhacday halaynagu dulqaato waxaan jecelnahay waxqabadkaynu maaragtay dadku ka maqarsoona laakiin haddana falaa tusakuu anfusakum waaclamu bimanataqaaya alam tara iladiina yusakuuna anfusahum falilaahu yusakii man yashaayo aayado qur-aan oo waxaa jira ammaanta xoogaa in dadka la ammaanay ammaanta aad maaragtay ka hadasho marka taasna waa cudurdaar kale oon soo hormarinaayo hadal badan ma raba inaan galo dalkani meeshuu ka yimida waa la ogyahay meesha maanta aan joognana waa la ogya waa arkaynaa sidoo wasiir faarax ka dhawaajiyey dadkayna horumarkiisa iyo mustaqbalkiisa waxay ku jirtaa aqoontiisa marka dadkayna inaan waxbarno oon u wada istaagno waa lagama maarmaan wax kastana waxaa bees u ah amnigaa bees u ah shalay waxaan dhignay kulan weyn oo anugu tala galnay waxqabadkii hay-adaha amniga ee gobolkan banaadir muddadii sanadkeed aan joogno wixii ay qabteen ayaan shalay soo bandhignay waxay tidhaahdaa soomaalidu laba xaajo weys xayeysiisaa waxaan ugu tala galnay inaan wakhtigooda aan siino oo aan muujinno dadaalka iyo juhdiga ay sameeyeen hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir wada shaqayntiisa way miro dhalkii laga dhaxla waxay noqotay in sanadkan ay dadku u riyaaqeen amnigi waxaan rabnaa marka guushaada baqaa lagu daraay soomaalidu tidhaahdaaye inaan halkii ka sii wadno sida uu ka dhawaajinayo walaalkayna xaadoolana shacabku inuu bulshada bulshay la shaqeeyo buliiska ayaan rabnaa mar kastaba inaan u taagnaano oo shacabka uu la shaqeeyo hay-adaha amniga kuna dhiirado inay ka hor tagaan ay qabtaan ay la dagaalamaan inay ku dhiiradaan
dhanka caalamka wararka inaga soo gaaraya khaza ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo dhulka uu ka socdo bartamaha qaan yunis iyadoo falastiiniyiintu ay sanadka cusub ugu bilaamatay inay gabaad ka raadsadaan duqeymaha xooggan israa'iil dhanka kale israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay kala baxayso duulaanka ay ku haysa dhulka khaza si ay ciidamadu u helaan xoog ay ku dagaalamaan mustaqbalka dambe intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeenna internetka ciwaankiisunu yahay waa w w w sta f m t o k e warka subaxnimo waxaa idin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhanka farsamada waxaa iga caabinayay yuusuf bakad ee dhammaantiin maalin barakaysan nabadgelyo